wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wafdigiisa ku sugnaa gobolka gedo ayaa kormeer ku tagay buundada go-an ee degmada baardheere taasi oo la qorshaynayo in la dayactiro wafdigaana ayaa u tagay magaalada baardheere sababaa la xiriira qiimeynta lagu samaynayo xaaladda adag ee ka jirta degmada baardheere taasi oo ay ugu horreyso buundada go-an ee magaaladaasi gudoomiyaha degmada baardheere ayaa ka warbixiyey xaaladda ka jirta degmada baardheere saa ogsoontihiin meesha hadda aan taagannahay waxaa weye waa degma waa buundadii baardheera siday u taalla iyo sida maaragtay qaabkeeda uu yahayna waad aragtaan waxyaabo kale oo ka jira ayadana way jiraan oo baahiyo oo maaragtay loo baahan yahay laakiin hadda dadka baardheere marka la fiiriyo muhiimadda ugu weyn oo aan rabno dowladda federaalka inay ka qayb qaadato wax muuqdana ay ka qabato waxaa weye waa buundadan hadda aan taagannahay aad baan u rajaynaynaa inaad arrintaas wax ka qaban doontaan adinka laftigiinna xanuun badan iyo culays badan inaan ku haysa dhanka kale wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya oo madasha ka hadlay ayaa ballan qaaday in buundadan dhowaan la dhisi doono waxaan kor taagannahay maanta meesha la yidhaahdo buundadii baardheere daanta bari baan joognaa daanta galbeedna waa u jeedaan dadkii kuwa xagga ku xaniban ayagoo doomihii muxuu ahaa saarsaaran daanta barina way kala go'on tahay buundada baardheere keliya ma ahan buundadii buur dhuubo iyo buundada luuqa laftirkeedu dhaawac gaaray oo u baahan in la dayactiro saddexdaas buundan aad baa looga hadlay inaan indhahannaga ku aragno oo aan dawladdii aan wakiilka ka ahayn wasiirrada ka ahayn xildhibaanada ka ahayn annaga waxaa la yidhi muxuu ahaa ili waxay arkin waa u indha adag tahaye inaan indhahannaga ku aragno oo dawladdii soomaaliyeed ee ballan qaaday ee dalka u dhaaratay oo aan ka mid ka ahayn aan maxaa la yidhaahdaa si wax loogu qaban lahaa annagoo maxaa la yidhahdaa diyaarsannay waxnagii aan waxayno adinkuna waajib baadna saarteen annaguna waajib baan qaadanay waajibkaadna saarteen waxaa weeye wax qabad inaan la imaanno adinka keliya ma ahan waa adinka iyo shacabkiinna qurbajoog iyo qaranjoog intiinnaba annaguna waxaan qaadnay haddaan dawladda nahay inaan tallaabooyinkaas qaadno oo aan soo dhalaalno insha allahu tacaala waa waa labadaas waajib baan kala qaadannay